dabkii haddii wax laga qaban lahaana meel gurmadka uu maraya male waddooyin male marka koowaad inta aanan waxbaba la dhisin inaan ka gaashaamanno oon wadahadal iskugu imaanno oo aan ka tashanno hadduu masiibo kala imaata meelihii gurmadku uu mari lahaa waddooyin la bixiyo annagana aan isku tashanno aana ka tashanno suuqan si aynan mar damba masiibo ugu imaan lahayn haddaa ilaahay ma aha uusan dhihin waxaa kaloon dadka ugu baaqaya haddii boosaska la dhiso inay wadayaa la banneeyo oo laga noqdo dhulka waddada la xiray nin kasta kan kale kan kale sidii loogu gargaaro wadayaasha la weyneeya waan bannaynayaa haddii igu imaado oo sikan laydhaha waan sikan qofka koowaad oo sikan hayaan ahay suuqa haddii dib loo dhiso waa in wadooyin loo yeelo dariiqyo laga soo galo loo yeelo maanta haddaan wadooyin leenoo dariiqyo leenahay sidan maanaan noqoneen waxbaanu demsan lahayn waxun baanu qabsan lahayn maanta waxa waxaa nugu dhigay waa meel loo mariyo meel laga soo baxaa la waa marka waka waad arkaysaa adigu wax
suuqaan haddii dib loo dhiso waxaan ku talin lahaa in wadooyinka la weyneeyo dadka walaalahay kulli dhibka waan wada qabnaa dhibbanaan wada nahay in la ismaqlo shir guud la qaato wadooyin la furto la isgacan qabto ninka kale kan markuu gubto kan kale walaalkiisuu ku bixi lahaa falankeedu uu ka shaqeeyo laakiin waxaanna waa wixii lagu noolaa oo manafacaadka ahaa welbahaar badan baa la qabaa shiki badan baa la qabaa waxaan ku boorin lahaa dadka suuqlayda ah inay jidad la baxaan oo aagga weynaystaan oo nin walba booskiisa dib ooga durko oo maxay ahayd dab hadduu dhaco suu midka kale u badbaado midkan hadduu gubto midka kale loo badbaaday yaan ugu boorin lahaa marka waxaan ku talin lahaa haddii maaragtay suuqan dhismihiisa dib loo dhisay inay waddooyin waaweyn oo shaarac ah dhibka waxa keenaya waxaa ka mid ah qofkan guriga u dhisanaya guriga u dhistay ee iskafaaladii u hagaajiyey waa iska faaruq alaabtii wuxuu geenayaa bannaanka kore ee waddada kore ee baabuurta ay marayaan ayuu alaabta geenaya marka waxaan leenahay irsaaqada kuma jirto inay bannaanka kore la geeyo irsaaqada waxay ku jirtaa wix ilaahay kuu qadaro may ku jirtaa waxaan ku talin lahayn in maaragtay magaaladan hore dhiskan farada badan ee baabuurta meesha ay soo marayaan dabdamiska soo mari lahaa lagu badbaadin lahaa la xirayo nin walba gurigiisa ku ekaado waddooyin fara badan oo shaarac in la sameeyo intaasaan ku badbaada haddii lacalla uu maaragtay dabka markuu dhacane hal guri laiskugu tago guriga asaga ama laba guri la badbaadiyo si magaalada kale maaragtay dabkiisa u gaarin saar kaliya ahayd marka waxaan u sababaynaynaa dadka deggan ee suuqlayda ah xerada ifo habka ganacsiga umay bisla sida suuqa loogu sameeyo waxa weeye ama saarfayn ama waddooyinka loo kala hagaajiyo jidad ma jirin haddii wax la badbaadin lahaa meel wax la mariya ma jirin waxa weeye waxaad arkaysaa oo indhahayga soo jito oo la yaab leh islaan kiish baradha ah oo laba kun oo shilin ku fadhiya ama saddex kun oo lacagta kenya ah ayaa jiidaysa ninkii laba boqoloo kun ama shan boqoloo kun badbaadin lahaa kiishkii baradhadaabaa waddadii yarayd oo la xiriya waxa weeye ka xidhay marka halkaa waxaad ka garanaysaa aqoonxumada ganacsiga dadku mardi kale dabku meeshu ka kacay meeshay wada badbaadin lahaayeen oo awood isugu geyn lahaayeen qof walba wuxuu saaray culayska shaygiisii yaraa oo dukaanka ugu jiray inuu la baxo oo asagii badbaadiyo laakiin lagama fakerin guud ahaan dabka in la xakameeyo oo awood laisugu geeyo waxaan ku talin lahaa dowladda iyo dadka aqoonta u leh jidadka caalamigaah oo suuqyada caalamiga lagu sameeyo in jidad caalamiya loo sameeyo oo waxa weeye sharciga suuqyada caalamiga loo isticmaalo loo isticmaalo dadkana wacyigelin dheeriya la siiyo intaasaan ku talin lahaa ciddii mas-uuliyaddaas ka leh